kulankuma uu sida afuray gudoomiyaha degmada beled haawo iyo weliba wise ka saabsanaayo wadaduhowka bulshada ee dowladda hoose ee xuquuqda lansaminyi ee degmada beled haawo kulankii weliba qeyb ku hayay qeybaha shalduun ee bulshada sida odayaalka dhaqanka haweenka kulmaawadiinka iyo dhallinyarada weliba kulanka kuriyada warbaahinta la hadlaya gudoomiyaha degmada beled haawo cabdicasiis xareed abdulaahi usuwana faahfaahiyay walyaabaha uu sadaarnay kulanka dadkii beled xaawo labayntiisii ama maqaawiirtiisii rag iyo dumar waa la fadhiyaa waxaa marka loo baahan yahay waxaa jiro dowlada daris aan nahay sida dowladda etoobiya dowladda kenya annagoo soomaaliya beled xaawo meeshay ku taalla soomaaliya labeya ma ah soomaaliya labeya ma ah say u taalla soomaaliyana uma yaalnanaga annaga qofka caawa baydhabo ku nool ama qofka muqdisho ku nool ama qofka gaalkacyo ku nool xudunta soomaaliya ayuu ku yaalla laakiin annaga dowlado kale ayaa daris nala ah waxaa loo baahan yahay marka daris wanaag dowladaha dariska nala ah dadka ugu dheereeyo ooguna coddeer ooguna waxqabadka badanna waa odayaasha dhaqanka iyo culimmada shirkeenna maanta aan daafuranayna waa wadatashiga nabadgelyada amniga degmada beled xaawo waa isdhexgalka bulshada dib u dhiska dowladnimada dadkii wada tashada wax meel wada dhigto ayaa dowlad dhista dowladda waa intaa ra'yi isku dardarsatay oo lisu keenay dowlad qofna ma dhisi kara labana ma dhisi karto laakiin bulshaa dhisan karta haddana saasoy tahay dowladnimada wix la dhisay duminteeda way fududahay laakiin dhisitaankeedu waa ajar dowladdeenni dhexow awoodda aragtaleed markii ay duntay ilaa ay hadda waa kasoo kaban la-ag bal taas iskaba dhaaf dowladnimada waa guriga la dhisaayo oo ugu horreeya caawa ninka marka reer uu yeelanayo waad aragtay gabadhii wiilka markay isguusaan dhibka la maraayo qaxarka laga maraayo rafaadka laga maraayo laakiin kala diritaankiisa iyo gurigaas burburintiisa waa wax fudud aad bay u fududtahay dowladnimadeenna markaan ilaashanno annaga oo wada jirno hoyooyin duqey culimo cid kasto aan wada ilaashanno waxaa laga yaabaa in xoogahoo meeshaan joogno waa xuduud muqaadaraadka isu gudbitaankiisa inuu aad noogu badan yahay culimada masaajidada ha kacdo masaajidada ha ka hadasho muqaadaraad dadka ugu baabi'iyaa wuuna dulleeyaa dhallinyaradan ugu baabi'iyaa in yaroo ilaahay u naxariistay moogiin culummada marka waxaa la rabaa masaajidada doorkooda inay ka qaataan oyna ka aamusin wixii wanaag oo degmada doorkeeda laga qaato wixii xumaan eh oo dhibaato kao cid kasta oy ahaato oo degmada beled xaawo ama shar ama shiddo la maaganna culimo odayaal khayr culimo hoyooyin maamul annagoo wada jirno aan iska qabanno sidoo kale kulankii waliba lagu ka hadlaa induusi dareeri daadejiyowka nidaamyada dowladda hoose ee golyaalka deegaanka